والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dhammaan walaalaha sharaftan ee ka soo qaybgalay murtamarkan labiyo tobnaad ee ururada dacwiga ah ee waddamada waqooyiga yurub ee ka dhacaya magaaladan goteborg waxaan idinku salaamaynaa insha allah salaanta islaamka ee assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh kulankeenna maanta waa kulankii saddexaad marka tirsiga muxaadaraadka guud ee muctamarka ka baxay la tiriyana waxa ay noqonaysaa muxaadaradii shanaad cinwaanka muxaadarada marka af carbeedka lagu sheego waxa weeye tarku lamri bilmacruufi waannahyi cani ilmunkar haddii la isku dayo in la soomaaliyeeyana waxa ay noqonaysaa ka tegista wanaagga oo la ysfaro iyo xumaanta oo la yska reebo wax kale oo hadal idinku sii daalin maayo insha allah waxaan u gudbinayaa mikrofoonkan kusoo dhoweynayaa muxaadaradiisii ugu horreysay ee muctamarkan oo ah maanta sheekh mustafa xaaji ismaaciil haaruun falyatafadal mashkuuran
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله والرسول فقد فاز فوزا عظيما أخوتي في العقيدة waxaan isku dayayaa intii alle subxaana wa tacaala wa haleeshiyey inaan ka idhaahdo mowduuca lay qoondeeyey oo ah tarki اlamri bilmacruuf wanahyi can ilmunkar wixii ka ratibmaya samaha oo laysfaro ama wanaagga oo laysfaro iyo xumaha oo la yska reebo haddii la daayo oo shaqadaasi cid u qumi weydo ama cidi u kici weydo maxaa natiijadu noqonaysaa ka ratibmaysa waxaa runtii macruufa risaalada alla inoo soo diray subxaanahu wa tacaala ee nebiyullaahi moxamed salawaatu ullaahi wasalaamu calayh loo soo dhiibay inuu ilaahay ku tilmaamay inay tahay risaaladii ugu dambaysay oo aanay ka dambaynin risaalo dambe oo xagga alle ka timaada taasi si kale haddii loo yidhaahdo waxa weeyaan inay istaagayso nebinimadii oo nebi moxamed salawaatu ullaahi wasalaamu calayh nebi ka dambeeya oo lasoo diraya inaanu jirin weedhaasi si kale haddaynu u nidhaahno waxa weeyaan inay joogsanayso taswiibkii ama saxitaankii cirka ka imanayay yacni basharku sida caadigaa wuxuu mucrad u ahaa wuxuu u ban yaallay inuu asiibo iyo inuu gafo labadaba mar kasta oo gafkiisu tiro bato oo carrigu madoobaado oo dunidu markaasi ay habowdo amase jidkii qumanaa ay ka weecato lunto oo ambato waxaa ilaahay uu soo dirayay subxaanahu wa tacaala rasuul jaaddati sawaab ku soo celiya jidka caddib ugu soo rida saxa wixii qaldamay haddii markaa rususha iyo nebinimadu ay istaagto oo aan rasuul dambe iyo nebi dambe lasoo diraynin macnaheedu wuxuu noqonayaa taswiib min asamaa cirka in layska saxaa way joogsanaysaa inxiraafaadkii ama weecweecashadii bini aadamkuna weli sidii bay u soconaysaa faman yaquum yaa haddaba u kacayaa arrinka kan haddii cirka aanu ka imanaynin waxyi dambe oo wax lagu saxaya ama rasuul dambe oo lasoo dirayo wax saxaya basharkuna ay caadadii tahay inuu gafo iyo inuu lumaa haddii saxidda markaasi aan cidi u qumin ama dad isu taagin macnaheedu waxa weeya in bini aadamku u lumayo insaanku marka waa mucrad wuxuu u ban yaallaa gef wuxuu u ban yaallaa inuu xaqa haleeli waayo wuxuu u ban yaallaa inuu kibro oo qooqo wuxuu u ban yaallaa inuu ambado oo lumo wuxuu u ban yaallaa maskaxdiisu ay ku kooban tahay inaanay wax badan badan badan badan oo nolosha ka mida sixi karin si taasi aanay u dhicin ilaahi subxaana wa tacaala qur-aanka wuxuu soo dejiyey markaas abwaab dhan oo ka warramaysa waxyigan ilaahay waan xifdinayaa buu yidhi waa ilaalinayaa ma lumayo qur-aan iyo xadiidku ilaa qiyaami saaca laga gaadhayo ilaahay baa ballan qaaday in la ilaalinayo aanu lumaynin laakiin dadku sidii bay u gafayaan ayaa saxaya waa in la helaa cid u qumto markaas oo booskii ambiyadu ay taagnaayeen qaadata shaqadii nebiyadu qaban jireen qabata isku dayda basharka inay saxdo idan masalada loo yaqaano alamru bilmacruufi wannahyu cani ilmunkar waa masale aada u weyn oo dadku hadday ka seexdaan macnaheedu ay tahay in la lumayo shareecada islaamigii markaa nidaam bay ku salaysantahy an nidaami shuura ummadda muslimiinta inay wada tashato riqaabadeeda ama qaabilaalinteeduna waa nidaami alxisba aw almunaasaxa aw alamri bilmacruuf wannahyi cani ilmunkar waa arrin ku saabsan dadka sidii loo sixi lahaa wixii ka qaldama halka matalan siyaasaadkan dimuquraadiga reer galbeedka waxay leeyihin andima la yidhaahdo lilmuraaqaba baarlamaanku tashriicna wuu dejiya dowladdana wuu ilaaliyaa dowladda gafkeeda ama dastoorka inay ka baxdo ama alkhutuud alxamraa inay dhaafto nidaam bay leedahay muraaqabaynaya oo falkeeda ilaalinaya islaamka nidaamka falka dadka ilaaliya ilaahay wuxuu ka dhigay nidaam ka soo burqanaya iimaanka ay alla rumaysan yihiin oo markaa ummadoo dhamme ay mas-uula tahay waltakun minkum umma ha idinka mid noqoto baa la yidhi dad ya'muruuna bilmacruufi wa yanhawna cani ilmunkar samaha dadka u sheega xumahana ka reeba mawduuca markaan ka warramaynaa wuxuu yahay alamru bilmacruufi wanahyu cani ilmunkar iyo fadiiladiisa iyo wanaaggiisa iyo ajar ku jira iyo kaa maaha waxaynu ka warramaynaa haddii laga tago oo mas'aladani qiimaynta ay mudantay la yeeli waayo halkaa ay u baahnayd in la dejiyo la dejin waayo la fudaydsado dadku ay qaataan aragtiyaha maanta lagu dhawaaqaya ee ah alxuriya almutlaqa maxay wax u ekaanayaan islaamku wax badan buu inoo jideeyey laakiin marka ugu horraysa waxaan soo qaadanaynaa hal xadiid oo nebiga ka sugnaa salawaatu ullaahi wasalaamu calayh xadiidka imaam albukhaari baa soo saaray xadiidkaasi nebigu salawaatu ullaahi wasalaamu calayh waxa uu inoo tilmaamayaa misaal misaalku alamhila alxaya waa shay macquulah ama loojika ama maskaxda gala ama aan daato la taabto lahayn laakiin si laguu fahamsiiyo lagu matalay wax practicaloo la garanayo exaambul ah kaasi kaas buu eegaya lagugu tilmaamay maadaama kan ishu ay arkayso caqliguna uu fahmayo cid walibana ay garan karto sida uu u ekaanayo waxa lagu xidhayna waa la garan karaa nebigu salawaatu ullaahi wasalaamu calayh xadiidka uu warinayo nucmaan ibnu bashiir radia allahu canhuma ilaahay isagii aabbihiiba raalliha ka ahaaday saxaabigaasi nucmaan ibnu bashiir waxa uu yidhi nebigaan maqlay salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi oo leh mahalu alqaa'imi calaa xuduudi illaah waalwaaqici fiiha ka mahali qowmin istahamuu calaa safiinah فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم فقالوا لو أنا خرقنا في نصيبنا ولم نؤذ من فوقنا فليتركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا مثال كانوا في الصبح نبي صلوات الله وسلامه عليه وحي سدنا عدقيا قفك إلهي حدودي سيلالنيا الشريعة السيدة أيوة هيدو الراعية iyo qofka ka baxaya ee aan u aabba yeelaynin ama mudaahinka ah ee kaa ka baxay arrinkiisa taswiibinaya iska daba socda labadaasi siday isku yihiin buu nebigu salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi sawiraya awalan waxa ilaahay uu nebigu salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi tilmaamayaa doon doontaas bad maraysa shareecada waxaa laga dhigaya axkaamta cirka ka timi inay yihiin wax ku filan nudumka ama qaabnololeedyada bulshada dunida ku kor nool wixii lagu maamuli lahaa oo ay ku saxmi lahaayeen haddii la ilaaliyo sharcigaasi inay la mid tahay doon uu naaquudo fiicani wado oo itijaah toosan ku socota oo aan wax dhiba arkaynin waxa uuse nebigu sheegay salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi dadkani waxay la mid yihiin buu yidhi alqaa'im calaa xuduud illaah ay alxaafid calaa xuduud illaah ilaahay xadkiisa ka ilaalinaya ee dhowraya ee ku sugan iyo waalwaaqici fiiha ka ka baxay ee aan ku sugnayn ka matali qowmin istahamuu calaa safiina duul buu nebigu yidhi salawaatu ullaahi wasalaamu calayh u qori tuurtay doonta siday u fuuli lahaayeen doon haddii la kireeyo oo ay laba dabaq tahay qolana xagga sare fuulayso qolana xagga hoose fuulayso oo dabeetana kuraa sida loo qori tuurto oo qolana xaggii sare ay heshay nasiibkooda ay ku heleen qolana xaggii hoose ay heleen nebigu wuxuu leeyahy badhna markaa ay fa asaaba bacduhum aclaaha wa bacduhum asfalaha kadib nebigu wuxuu leeyahay salawaatu ullaahi wasalaamu calayh فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم kuwa xagga hoose ku jira doonta biyaha markay u baahdaan waxaa ku qasaba inay kor soo baxaan oo ay xagga sare ka soo dhaansadaan markii dambe waxay yidhaahdeen low annaa kharaqna fii nasiibina walam nu'di man fawqana war haddaynu xaggeennanuun jeexno waa inan dadkan inaga sarreeyaba dhibin maxaa dhacaya riwaayo kaloo xadiidka bukhaari ka midi waxay tilmaamaysaa فأخذ فأسا فجعل ينقر أسفل السفينة وحقاطي فأس أما جدب دبتنا وحب بلابين ودونت حق يده وسكو قراعه كوي سراوي ما واحد هذين مالك وارمحاك ودعي صاد وحليضة دبتنا وحب تأذيتم بي ولا بد لي من الماء وإن بسطين socodkayga iyo biyahaanid ku yaro daadinaya intaan kolba kor usii socdo waa dhibsateen aniguna biyo kama maarmo mar hadda ay dhibsateen biyo kama maarmo dee markaa waa inaan biyaha meeshayda ka raadsadaa riwaayad kaleo imaamu axmed fii musnadii uu warinayo qaar baaba kaa weliba u nacamleeyo waxay yidhaahdeen innamaa yakhruqu fii nasiibi waar iskaga taga ninkani dee meeshiisuunbuu dalooshanayahay ma idinka meelihiinuu dalooshanaya imaamu axmed riwaayadiisu waxay sheegaysaa innamaa yakhruqu fii nasiibi ninkani waxa uu daloolinayaa waa qaybtiisii waa meeshuu isagu lahaa ee deganaaye nasiibka ku hele soo degay markaa khallii dhaafa wuxuu doonaha ka yeelay nebigu salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi markaa wuxuu tilmaamay falyatrukuuhum wamaa araaduu hadday u daayaan isaga iyo wixii uu doonay halakuu jamiican dhammaantood waa halaagsamayaan wuxuu kaloo nebigu yidhi salawaatu ullaahi wasalaamu calayh wain akhaduu calaa aydiihim gacmaha hadday qabtaan oo ka joojiyaanna najow wanajow jamiica isaga iyo intii la socotay oo hoosena waa nabadgelaysaa dadkoo dhammina waa nabadgelaya ku fiirso xadiidkani waxa uu tilmaamaya kow nolosha bini aadamku waa isku xidhantay ninna gasiirad cidlaa kuma noola waa dad wada nool oo bulsho oo isku xidhan waxay kaloo xadiidku uu sheegayaa xidhiidhka bini aadamku leeyahay nasiib iyo maqaadiirta in qaarna xagga sare doonta fuulayaan un qaarna xagga hoose fuulayaan waxaa kaloo xadiidku uu tilmaamayaa nolosha dadka badh inay u fududaan doonto iyagoo aan cidna ixtikaak ku samayn oo ku xidhxidhmin kuwa xagga sare jooga dee biyahooda waa iska dhaasanayaan cidna is arki maayaan laakiin dadka inay qayb un ka midi ciliyati lqoomku hadday si fudud isaga dhaansan karaan dad badan in la helayo aan si fudud u dhaansan karin ilaa iyo ay dhibtan la kulmaan mooyaane ay xaggaa sare koraan oo biyaa daadiyaan oo dad kala jiidhaan idan waxa uu xadiidku tilmaamayaa noloshu marka hore inay isku xidhan tahay oo qof keligii la yidhaahdo war wixiisa u daayo keligii noolaadaa inaanu jirin dadku maadaama noloshooda ay isku xidhan tahay inay tahay qaanuun quri inuu wada maamulo ama qaab quri inay wada dhaqmaan waxaa kaloo xadiidku uu tilmaamayaa doon badweyn lagu sii daayey yacnii nolosha caadigaa makhaatirta iyo rabshadda iyo mushkilaadka ay la kulmaysaa kama gedisna doon haddii badda la dhigo oo la yidhaahdo cidina kaxayn mayso meella uma socoto hawadaah lagu sii daayo dabayshaasi kolba dhinaca u rido waxaad garan kartaa doontaa waxaa dhib qabsanaysa oo biduuni qiyaada hadday noqoto waxaa kaloo la mid ah haddii la sii daayo kuwan daloolinaya waxaa meesha markaa ka muuqata ou nebigu salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi isku tashbiihiyey marka hore nolosha iyo khataraheeda iyo say u dhib badan tahay iyo bulshadu sida isugu xidhan tahay inay la mid tahay uun doontaa badda dul sabaynaysa waxaa kale uu nebigu tilmaamayaa sharaa'icdan cirka ilaahay ka soo dejiyey inay tahay doontanba dadka side ee dhibta dhaafinaysa waxaa kaloo xadiidku uu tilmaamaya dadku inay ciliyatlqoom kuwo sare iyo kuwo hoose inay weligoodba u qaybsamayaan maadaama ay isku xidhan yihiin inay qasab tahay in markaasi la raaco xumahana in dadka laga reebo samahana in dadka la faro haddiise dadkaa badh ay yidhaahdaan wixii aanu doonaanu samaynaynaa ama si ay ku andacoodaan anigu meeshaydu maan daloolinayaayo meelihiinna kale maxaa iga galay waxa ka ratibmeeya waxa weeyaan doontoo dhammi inay degto ilaahi subxaana wa tacaala qur-aanka wuxuu ku leeyay yaa ayuha aladiina aamanuu istajiibuu lilaahi walirasuuli ida dacaakum lima yuxyiikum واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون إلهي وحلي يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول واركوا إلهي الرسول بالرمييو إيمانك كوي لغا هليو هدنا مرك عليه استجيبوا لله وللرسول ألا إيا الرسول كيسئوه قان سموا أقبله idaa dacaakum limaa yuxyiikum maxaa meesha ku jira marka ay idinku yeedhaan wax noloshiinna ku jirto yacni shareecadu waxay ku dhawaaqayso oo dhammi waa wax nololi ku jirto ninka diidaa markaa waxaa la tilmaamaya inuu yahay nin diidaya wax nololi ku jirto war waxay ogsoonaatan ilaahay qof kasta iyo qalbigiisa inuu kala dhex mari karo wa annahu ilayhi tuxsharuun aayadda ku xigtaa markaa ilaahay wuxuu leeyahy wtaquu wاtaqow fitnة laa tusiibana aladiina dalamuu minkum khaasa waar ka cabsada baa ilaahay leeyahy subxaanaه wa tacaala fitno aan haleeli doonin oo qudha kuwa dulmiga sameeye ee idinka idinka mida haddii kaa lagu sii daayo looxa intiisa inuu fujisto ma keligii baa degaya mise dadkaa wada degaya mujtamac oo dhan baa degaya saas daraaddeed baa ilaahay wuxuu leeya war waxaa ka dhowrsataan fitno aan haleeli doonin oo qudha aladiina dalamuu minkum khaasa kuwa dulmiga sameeyey idinka idinka mida gaar ahaan aanu haleeli doonin gartana ilaahay subxaana wa tacaala inuu yahay shadiidu lciqaab idan waxaan leenahay nolosha bini aadamku waa isku xidhanta waa dadkaa qudha ee doonta qudha wada saaran nolosha bini aadamku ha isku xidhnaatee waa dadkaasi nolosha wadaaga nolol wadaaggaasi wuxuu keenayaa in dadka badh nolosha ay u fududaato badhna ay ku dhib noqoto nolol wadaaggaasi wuxuu keenayaa in loo baahiyay danta caamkee ka wada dhaxaysa dadkao dhan in la ilaaliyo haddaan taa la wada ilaalin in labada qoloba ay ku waxseegayaan ama ay ku lumayaan waxa ay tilmaamaysaa in loo baahanya kuwa xagga sare fuulay doontu waxa laga rabay sabir iyo taxamul iyo dulqaadasho iyo iisaar iyo walaalkood inay uga degaan inay ku dhib mutaan may ahayn biyihii ay soo dhaansanayeen waxay kuwa hoose ku andaconayeen laqad ta'aadaytum bina waana dhibsateen biyana waanu u baahannay idan kuwa sare inay dhibsadaan may ahayn kan hoosena may ahayn xusnu tasaruf inuu la yimaado in fog inuu wax ka arko ayay ahayd kuwan le meeshiisuu daloolinayaana waa maqaaladii ibliis innamaa yakhruq nasiiba waa xorriyaddiisuu qofkani u soconaya xorriyaddu hadday dadka kale dhib u keenayso maaha xorriyad xorriyadda intaad u leeday waa maxay waa intaad dadka kale aan dhib u keenaynin saas daraaddeed baa nebigu salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi wuxuu ku tilmaamayba addiinu nasiixa diinta gebigeeduba inay nasiixatay saasi awgeed buu nebigu salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi axaadiista ka asaxay wuxuu ku tilmaamayaa almu'minu mir'aatu lmu'min qofka mu'minkii inuu yahay muraayadda walaalkiisa kale mu'minka ah muraayadda maxaa lagu sameeyaa waxa layskaga eegaa dee wixii aad ka cabsanaysa in dadku kaa arko ma jeclid wax xun in dadku kaa arko idan muslimku inuu muslimka kale muraayadda u yihi oo alamru bilmacruufi wanahyi cani lmunkar uu samaynayo waxa uu nebigu tilmaamayay salawaatu ullaahi wasalaamu calayh saxaabigii cabdillaahi ibnu jariir albajali saxiixu muslimka xadiidkii ku sugnaa baycadii iyo heshiiskuu la galay waxaa ka mid ahaa maxay wanusxi likulli muslim qof kasta oo muslima inuu u naseexeeyo idan weedhaa nasiixada iyo xisbada iyo alamru bilmacruufi wanahyi cani lmunkar waa weedho macaani isku dhodho wada sheegaya dhammaantood tilmaamaya in wanaaggana laysfaro xumahana layska reebo isweydiintu waxay tahay bulsho hadday wanaaggana isfari weydo xumahana iska reebi weydo maxaa ka dhalanaya waxaa ka dhalanaya kow sifadii mu'minka iyo munaafiqa kala soocaysay waayeen dadka kale oo ilaahay waa ku tilmaamaya waalmu'minuuna waalmu'minaat inay bacdu ya'muru bacduhum bacdan inay faraan maxay almacruuf wayanhawna cani ilmunkar sifatu lmu'miniin inay taatay munaafiquna inuu cagsigayo bale waxaa kaaga filan nebiga salawaatu ullaahi wasalaamu calayh ilaahay sifaadkuu nebiga siiyey waxaa ka mid ahaa ya'muruhum bilmacruufi wayanhaahum can ilmunkari wayuxillu lahum alطayibaat wayuxarimu calayhim alkhabaa'is wayadac canhum israhum waalaglaal alatii kaanat calayhim sifadaasay waayayaan ama si kaloo ka fudud haddaanu idhaahdo waxay waayayaan inay nolosha bini aadamka hormood ka ahaadaan ama qiyaadadii ilaahay siiyey subxaana wa tacaala nolosha goormay hormood ka ahaanayaan markay yihiin dad u taagan inay khayrka dadka faraan sharkana ka reebaan bale waxay waayayaan waxay dadka kale kaga soocnaayeen qur-aanku muxuu tilmaamaya kuntum khayra umma ukhrijat linnaas ta'muruuna bilmacruuf wa tanhawna cani ilmunkar watu'minuuna billaah ilaahay wuxuu leeyahay ummadtii u khayr badnayd ee dadkaba loo soo saaray baa tii khayriyada tan badan maxay ku heleen waxay ku heleen dadka muslimiinta inay ku sifoobaan sifadaasi ah maxay alamru bilmacruuf wanahyu cani ilmunkar haddii markaa la waayo cid samaha dadka farta xumahana ka reebta darajatu alqiyaada waa laga soo dhacaya waxaa lagu soo dhacayaa dhulka iyo xadiidka dhoobada iyo dirida ayaa la imanaya hormoodnimadii bashariyada la hogaaminaya waa laga imanaya waayo basharka waxaa lagu hogaamiyaa wanaag haddaad wanaagba weydo ama wanaagga dadka fari weydo xumaha reebi weydo hoggaanma noqon karaysid intaa waxaa dheer waxaa imanaya in xumuhu bato xumuhu inuu bato samuhuna uu sii yaraado mar kastoo xumuhu batana macnaheed waxa weeyaan halaaggaa loo dhowaaday nebigu salawaatu ullaahi wasalaamu calayh xadiidkii saxiixaynka ku yaallay waa kii tilmaamayay laa ilaaha ila allah weylun lilcarab min sharin qad iqtarab futixa alyowma min raj yaajuuja wamaajuuja midlu haadihi wa xalaqa biisbicih nebigu salawaatu ullaahi wasalaamu calayh isagoo guriga zaynab ibnu jaxas jooguu seexday wuu soo toosay isagoo argagaxsan oo tawxiidsanayoo laa ilaaha ila allah leh ole carab dhib baa u sugnaatay tilmaamaya yaajuuj iyo wamaajuuj in meeshoodii wax laga soo furay wuxuu nebigu yidhi salawaatu ullaahi wasalaamu calayh siduu u argagaxsanaa iyo halaaguu ka digayey ayay zaynab ka yaabtay waxay ku tidhi yaa rasuula allahi anahlik wa fiina saalixuun oo miyaanu halaagsamaynaa bay tidhi iyadoo dad wanaagsani weli nagu jiraan wuxuu nebigu ku yidhi nacam idaa kahura alkhabar haa waa halaagsamaysaan haddii khabadku iyo xumuhu uu bato alamru bilmacruufi wannahyu can ilmunkar haddii la waayo shaydaankaa meesha beedka dhiganaya dabeetana ilmo shaydaan baa kobcaya shayaatiinu aljinni walinsi baa kobcaya sharkaa tiro badanaya khabadkaa tiro badanaya haddii khabadku tiro bato dadka xumaha raadinayaa badanaya ina aladiina yuxibuuna an tashiica alfaaxishatu fi aladiina aamanuu lahum cadaabun aliimun fi dunya walaakhira wallahu yaclamu antum laa taclamuun noocaasaa tiro badanaya kasratu lkhabat xumaha oo tiro bataana oo cid radida la waayo cid u kacda dadka inay wanaag u sheegto la waayo la waayo cid u kacda dadka inay ka reebto xumaha waxaa kaaga filan qur'aanku amhiladu ka bixiyey iyo xadiidka nebiga aynu sheegnay salawaatu ullahi wasalaamu calayh qur-aanka ilaahay wuxuu yidhi subxaana wa tacaala waid qaalat ummatun minhum lima taciduuna qowman illaahu muhlikuhum aw mucadibuhum cadaaban shadiida qaluu macdiratan ilaa rabbikum walacallahum yattaquun falamaa nasuu maa dukiruu bih anjayna aladiina yanhawna can isuu'i waakhadna aladiina dalamuu bicadaabin ba'iisin bima kaanuu yafsuquun falamaa catow camaa nuhuu canhu qulnaa lahum kunuu qiradatan khaasi'iin ilaahi subxaana wa tacaala wuxuu ku tilmaamaya fii suurati alacraaf qisatu asxaabi sabt qolo ilaahay uu intixaamay oo yahuud ka tirsanayd oo maalinta sabtida laga mamnuucay inay kallumaystaan oo imtixaan daraaddeed la intixaamayana waxay culammadu sheegaan maalinta sabtidana waxaa yimaada kalluun oo dhan maalmaha kalena waa uu fogaadaa dabeetana waxay damceen maalintii sabtida xeelad ay u ugaadhsadaan oo ugaadhsigii bay sameeyeen ugaadhsigii laga reebay maalintan markay sameeyeen ayaa kooxi tidhi war waxa kan iska daaya waa dhib ilaahay baa inaga reebay wax ilaahay inaga reebayna wanaag kuma jiro ha la dhaafo kooxina waxay yidhaahdeen waarduul alla halaagaya maxaa u wahaamsanaysaan idinka galay waa habaarqabayaale ha hoogaan kuwan iyo diiday alle amarkiisa iyo ina dhaafiya kooxina way sameeyeen waa saddex kooxood markaa qolo diidan iyo qolo ku dhacday oo dembiga samaynaysa iyo qolo quus iska joogto oo iska aamusan oo le wixii la halaagaya maxaa iga galay anigu naftaydu ma isaga wanaagsanaanayaay ilaahi subxaana wa tacaala wuxuu tilmaamayaa falamaa nasuu maa dukiruu bih markii ay ilaabeen wixii lagu waaniyey anjayna aladiina yanhawna can isuu kuwii xumaha dadka ka reebaya waa badbaadinnay baa ilaahay yidhi subxaana wa tacaala waa badbaadinnay wa akhadna aladiina dalamuu kuwii dulmiga sameeyeyna waan qabto waa halaagay baa la yidhi subxaana wa tacaala bicadaabin ba'iis bimaa kaanuu yaftaquun kuwii xumaha sameeyey waxaa la yidhi kunuu qiradatan khaasiin daayaraa laga dhiga dhowr cashe markay joogeenna waa la halaagay yani nebigu wuxuu tilmaamay maskiga ummadda lagu sameeya dhowr maalmood kadibba in la halaago daayar baa laga dhigay deetana waa la halaagay kuwii iska aamusnaana qur-aanku wuu ka aamusay waxba kama sheegin culamada badh waxay yidhahdaan kuwaa la halaagay raaceen qaarna waxay yidhahdaan may qalbigay waxaan ka diidanaayeen armay kuwa la nabadgeliyeen raaceen ayan kaan dhankay doonaan ba ha raacane ilaahay waa ka aamuso qur-aanka waxba kagama tilmaamo idan waxaynu leenahay haddii khabadku tiro bato xumuhu tiro bato waxa soo degdegaya waa maxay waa ilaahay subxaana wa tacaala ciqaabtiisa falowlaa kana min alquruuni min qablikum uluu baqiyatin yanhawna can ilfasaadi fi lardi ilaa qaliila miman anjayna minhum waاtabaca aladiina dalamuu maa utrifuu fiih wa kanuu mujrimiin alla ku tilmaamaya subxaana wa tacaala falowlaa kaana ay hallaa kaana min alquruun min qablikum haata baa laleeyahy subxaana wa tacaala kuwa idinka horreeya koox kooxdaasoo xumaha dadka ka reeba fasaadka reeba kuwaa fasaadka reebayuunbaa ilaahay badbaadiya amaa dadka fasaadka isku raacay iyagu dhammaantood waa halaagsamaan oo fasaadkaas bay ku halaagsamaan waxa haddii xumuhu uu bato oo jaadati sawaab dadku ka weecdo waxaa yimaado khilaafka waxaa bata bidaca waxaa bata firaqa waxaa bata kooxaha dadku ay noqdaan qul huwa alqaadiru cala an yabcata calaykum cadaaba min fawqikum aw min taxti arjulikum aw yalbisakum shiyaca wayudiiqa bacdakum ba'sa bacd waa ciqaab xagga alle ka soo degta in dadku kooxo tiro badanoo isqabsada uu noqdo waayo ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu shareecada u soo dejiyey in midnimada lagu ilaaliyo wactasimuu bixabli illaahi jamiican walaa tafaraquu aayaadkaasi waxaa la tilmaamayaa in ilaahay xadhiggiisa la qabsado mid la ahaado aayaadka ku xigana ilaahay wuxuu leeyay marka mid la noqdo dib baa la ka arki doontaan dadde xuma samaynaya ama soo bilaabmaya laakiin sharku intuu yar iyo weyn la joojiya saa daraaddeed baa aayaadka ku xiga ilaahay wuxuu yidhi waltakun minkum ummatun yadcuun ummaday haydinka mid noqoto ya'muruuna bilmacruufi wayanhawna cani ilmunkar markaasa haddana aayadda kusii xigta ilaahay wuxuu tilmaamayaa walaa takunuu kaaladiina tafaraquu waاkhtalafuu min bacdi maa jaatum lbayinaat min bacdi maa jaa'ahum اlbayinaat ha ka mid noqonina baa ilaahay yidhi kuwii iskhilaafay ee kala tegey ee lumay intii hanuunkuu soo degay kadib maxaa aayaadku sheegayaan marka waxay tilmaamayaan haddii la waayo kooxda dhexe oo ah istimraariyadii khayrka khayrku inuu joogto ahaado kooxdii ilaalinaysay haddii la waayo iyo sharka in la cadaadiyo oo la yareeyo kooxdaa haddii la waayo macnaheed waxa weyaan inuu sharku soo fakado khayrkuna uu sii yaraado sharku hadduu bato sharku dee mid qura maaha xaqaa mid ah laakiin baatilku waa malaayiin waa balaayiin waa wax tiro badan idan ummadda waxay noqonaysaa firaq iyo shiic iyo kooxo yaryaroo ishaystaan oo inaba in ka laalaado la kala fujin kari waayo waxaan leenahay alamru bilmacruuf wannahyi can ilmunkar haddii la waayo haddii aan sharku marka uu soo bilaabmo cidi odhanin war sharka ha la joojiyo fasaadku intuu yari aanu kobcin haddaan la bakhtiinin wuxuu noqonayaa inuu ballaadho geed weynu noqdo hadduu ballaadho weynaadana waxa ka ratibmaa waa firqadaha yaryar ee jamaacaadka yaryar iyo kooxaha yaryar iyo dadkaa tirada badan leh ee aan waxba isku waafaqaynin hadday furqa timaadana maxaa ka ratibma dacfi baa ka ratibma iyo cadowgaagu inuu kaa gacan sarreeyo haday furqa timaado waxaa ka rakibma waxaa ka ratibma waa dacfi fircawn si uu yastadcifu taa'ifata minhu markii alla yidhi falsafadu adeegsanaya waxay ahayd farriq tasud qayb qaybi oo deetana xukun bay ahayd waayo kolba koox yar baa la tumaa kooxaha kalena oo qaar baa la soo dhoweeya markaa dadkunbuu kala kaxaynayay idan cadowga in loo jabo waxaa ka ratibmaa baynu leenahay iyadoo laga tago maxay alamru bilmacruufi wanahyu cani ilmunkar waxaa ka ratibma baynu leenahay in ciqaab uu soo dego oo dhibi ay timaaddo oo weliba dhibtii xataa markaad wax kale ka qaban kari weyday haddaad ilaahay un kula noqon lahayd oo aad baryi lahaydna baryadana lama aqbalo nebigu salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi wuxuu tilmaamaya waladii nafsii biyadih lata'murunna bilmacruufi walatanhawunna cani ilmunkar nebigu wuxuu leeyahy salawaatu ullaahi wasalaamu calayh ilaaha naftaydu gacantiisa ku jirtaan ku dhaartaye samaha dadka farteen oo xumaha ka reebteen aw layuushikanna allahu an yabcata calaykum cadaaban ciqaaban minhu uma tadcuunah falaa yustajaabu lakum amase ilaahay subxaana wa tacaala xaggiisa wuxuu idinkaga soo dejin ciqaab markay ciqaabtaasi soo degtana ilaahay bay idin baryi doontaan dabeetana baryadaan laydinka aqbali doonin xadiidka imaamu tarmedi baa warinayo xasan ku tilmaamaya sheekh ilalbaanina isna waa xasankaasi ku sheegaya bale nebigu salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi wuxuu kaloo leeyahay kaa hore xudayfa warinaya xadiidkii caaisha samictu rasuula allahi sala allahu alayh waalih wasalam yaquul muruu bilmacruufi wanhaw can ilmunkar qabla an tadcuu falaa yustajaabu lakum ibnu maaja baa warinaya isna albaani u xasan buu ku tilmaamaya waxa uu nebigu tilmaamayaa salawaatu ullaahi wasalaamu calayh haddii dadku ay ka tagaan alamru bilmacruuf wanahyi can ilmunkar waxaa ka ratibmaa inuu yahay shar koo batay waxaa ka ratibmaa inuu yahay ciqaaba loo soo degta waxaa ka ratibmaa inuu yahay mujtamac oo qaybqaybsamo oo firqad waliba dhan ka raacdo waxaa ka ratibmaa inuu yahay ciqaabta alle intay timaaddo in dadka badh la halaago waxaa ka ratibmaa inuu yahay in alle la baryo ilaahu naga qaadaa tidhahdo lagaana qaadi waayo inta ilaahay la baryo subxaana wa tacaala falaa yustajaabu lakum buu nebigu leeyahy ana alle subxaana wa tacaala ducadaas ina aqbalaynayo idan waxaan leenahay alamru bilmacruufi wanahyi can ilmunkar haddii laga tago waxaa ka ratibmaya waa wax aada u tiro badan oo dhib badan waxaa ka ratibmaya in malcuuniin la noqdoba cadhaalle inay dadkan ku dhacdo waayo ilaahay qur-aanka wuxuu leeyahy lucina aladiina kafaruu min bani israa'iil cala lisaani daawuuda wa ciisa bni maryam dalika bima casaw wa kaanuu yactaduun kaanuu laa yatanaahawna can munkarin facaluuh labi'sa maa kaanuu yafcaluun waxaa alla leeyahy subxaana wa tacaala reer banuu israa'iil cadha allah ku dhacday lucina aladiina kafaruu min bani israa'iil reer banuu israa'iil kuwii gaaloobay ilaahay cadhadii baa ku dhacday maxaa loo nacdalay calaa lisaani daawuuda wa ciisa bni maryam baa lagu nacdalay sababtu waxay ahayd cisiyaankoodii iyo xadgudubkoodii dabeetana ilaahay wuxuu yidhi kaanuu laa yatanaahawna can munkarin facaluuhu labi'sa maa kaanuu yafcaluun waxay ahaayeen kuwo aan iska reebin xumo ay sameeyaan xumo ay sameeyaan iskamay reebi jirin ba alla leeyahy subxaana wa tacaala labi'sa maa kaanuu yafcaluun xumo badnayde waxay samaynayeen ba alla ku tilmaamaya subxaana wa tacaala idan waxa aynu tilmaamaynaa waxay tahy haddii dadku xumaha ay sameeyaan oo la waayo dadkii samaha ka talinaya ama la waayo dariiqadii ama qaabkii sharka loo yarayn lahaa meeshani waa shar yarayn iyo sama ballaadhin idan waa raqaabo umma ay u baahantahy inay ka qayb qaadato ummad dhan in laysku dayo dhexdeeda in khayrkana lagu badiyo oo wixii khayra majaal ballaadhan la siiyo wixii sharana in la cidhiidhiyo albaabadiisa la awdo haddii taa la waayo waa albaabada sharka la ballaqoo la furo waxaa dhalan doonaa inuu noqon doono uun in shaydaanbeedkiisa meeshaasi dhigto oo waxaasoo dhan ay ka ratib maaha sidaa awgeed ayaa waxa uu nebigu salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi axaadiis aada u tiro badan leh uu dadka muslimiinta ugaga digayaa waxyaabahaasi keena inay dhibta intan leeg ummadda ay qabsato halaagan iyo dhibtan oo dhami uu dhacaya xataa adigu mujtamaca ha la samaynina xumaha waad la halaagsamaysa waxaa kaaga filan xadiidkii saxiixaynka ku yaallay ee caaisha lahayd duul baa kacbada ku soo duuli doona markay meel bannaan marayaan ayaa yuksafu biawalihim wa aakhirihim buu nebigu yidhi koodii hore iyo koodii gadaaleedba waa la wada halaagaya caaisha markaa su-aal nebiga weydiisa waxay tidhi ilaahay rasuulkiisiiyo oo dhammaantood miyaa la wada halaagaya sidee bay u dhacaysaa ilaahay cadaaladiisii kayfa yuksaf awalihim wa aakhiriin koodii u dembeeyey iyo kooda u horreeyaba in la wada halaago wa fiihim aswaaquhum bay tidhi aswaaquhum jamcu suuq yacni shay baa ka xadfanoo yacni ahlu suuq waa loo jeeda waxay leedahay see dadkao dhan loo halaagayaa iyagoo kuwii suuqu ay la socdeen yacni waxaa jira ee waayadaa hore safarada iyo dadkan baxa waxa raaci jiray wixii ay soomaalidu odhan jirtay kabadhaha kabadhuhu wuxuu ahaan jiray dee waagii hore matalan soomaaliya aanay jirin magaalooyinkan waaweyn iyo waxa kani nin intuu magaalada tago waxoogaa soo qaato alaaba dabeetana reeraha guura la dhex guura oo meeshay degaanba intuu la dego waab yar ka samaystay wax ka gada xoogaaga ay u baahan yihiin ka gada waa dukaan yaroo mobil ah oo soconayo oo awr dushii saaran oo halkii la degaba lagu furayo unoo reerahaas wixii ay ka gadanayaan kooxdan waxay leedahay caayishi waxa la socday dad xun gadayay oo aan iyagu kaba tirsanayn duulimaad iyo gacbo lagu duulayo iyo xumo iyagumay wadin iyagu iska xoogsan tahayna way dhex socdeenoo ciidankan iyo askartan iyo waxaanun bay wax ka gadanayeen bay leedahay kuwaana see loo halaagayaa bay tidha ilaahay rasuulkiisiiyo ilaan qoladan iyagu manay duulin meella kumay soconin waxay iska gadanayeenun alaabtoodii bay ibiibsanayeenoo dadka iska dhex socdeen nebigu wuxuu ku yidhi salawaatu ullaahi wasalaamu calayh yuksafu biawalihim waakhirihim uma yubcahuuna calaa niyaatihim dhammaantood waa laysku halaagayaa ee aakhirunbaa ninba wuxuu rumaysnaa lagu soo saaraya ciqaabtu waa ku wada dhacaysa dunawiga ah laakiin aakhiro ayaa kii muslix ahaana isagoo muslixa la soo saaraya faasidiintiina iyagoo faasidiina lasoo saaraya aana isku meel maraynin waxaa markaa meesha ka muuqdaa wuxuu yidhi mas'alati alamri bilmacruuf wa nahyi can ilmunkar waa mas'alo diinta aada ugu weyn ilaa a'immada qaarkood ay ku tilmaamaan alqutb alacdam fi ddiin yacni waxay yidhaahdaan waa qudbiga ama tiirka ugu weyn diintaba waalmuhim aladi ibtucita allahu lahu alanbiya'a waalmursaliin waa shayga ugu muhiimsana ilaahay rususha iyo ambiyadaba u soo diray haddii kaa la tirtira bay leeyihiin markaa oo cilmigiis uu yaraado dalaalada iyo jahaalada ayaa tiro badanaysaa dhulkuna waa wada fasahaadaya waxaa lagama maarmaankii markaa wuxuu yihi in mar kastaba ummad kastaba dad iska xilqaamay oo muslimiin inay jiraan ama muslimkao dham inuu iska xilqaado inuu wanaagga dadka u sheego sharkana inuu yareeya inay tahay baynu leenahay mujtamacaadku inay jiraan waxa uu ah maxay asalka mujtamac kasta oo wanaagsan oo aada dhalisaa wanaaggaasi weligii ma sii soconaya tirahul baa ku dhacaya haddii aanay jirin riqaaba cid ilaalinaysa hadday madax yihiin cid ilaalisa hadday tujaar yihiin cid ilaalisa hadday caamo yihiin cid ilaalisa hadday bulsho weynta tahay cid ilaalisa wax kastaba waa in la helaa cid ilaalisa ilaalintaasi wax la ilaalinayo waa min addiin aw min aliimaan iimaankay ka mid tahay waana waxa musطalaxa ah ay ku isticmaalaan ama erebixinta ah bay ku isticmaalaan muslimiintu alamru biاlmacruuf wanahyi can اlmunkar musطalax siyaasiya ma aha marka shareecada la eego laakiin waa musطalax iimaaniya baan odhan karnaa waa musطalax caqiide ka soo dhambalma noloshoo dhanna faracyadeeda raaca sidaa awgeed muslimiintu waa iyadan dambe waxaa yaraaday dadkii u taagnaa inay samaha dadka faraan dabeetana waxan baa ka ratibmay waxaa ka ratibmay khayriyadii ummaddu ay lahayd in la waayo kuntum khayra umma in la waayo kudayashadii ay nebigeeda ku dayanaysay salawaatu ullaahi wasalaamu calayh in la waayo waxay munaafaqa kaga soocnayd oo munaafaqa iyo muuminka waxa qur-aanku ku sifeeyey munaafaquna inuu xumaha dadka faro muuminkuna inuu samaha dadka faro inay malcuuna noqoto oo ilaahay agtiisa laga fogeeyo in ciqaabuu ku soo dego xagga sare cadaab kaga yimaado cadaabka ku soo degay inuu ka mid yahay inay furqa ku dhacdo ay burburto oo ay shataat noqoto tiro badato oo magacyo tiro badan iyo mabaadii baatiloo tiro badan oo kale ay la baxdo waxaasoo dham waxa ka asalinay inuu yahay uun ilaalintii la ilaalin lahaa in samaha dadka la faro xumahana laga reebo waxaan ku soo koobaynaa markaasoo leenahay suuraddii nebi maxamed salawaatu ullaahi wasalaamu calayh uu ka tilmaamay ee ku salaysnayduu ninkii fuusha dadkii doonta wada saaraa noloshani waa doonta ah doon kastaaba waxay u baahan tahay markaa dadka ku jira inuu heshiis ku yahay inuu doonta si fiican u wada fuushanaado haddii doonta dadka ku jiraa si fiican wada faawshanaan waayo waa lumaysa mar hadday doontayna waxa lagu qasban yihi cid hoggaamisi iyo cid la hoggaamiye inay yeelato waxa lagu qasban yihi xeer dadka u dhexeeya uu ku dhaqmo inay lahaato waxa lagu qasban yihi in midna meel cidhiidhiya uu dego midna meel sare uu dego oo dadku xagga sare aanay wada fuuli karin oo wada qaadi karin siduu nebigu sheegayo waxa lagu qasban yahay baynu leenahay inuu yahay sharcigu iyo axkaamtiisu waxaa loogu tala galay badweyntaa khatarta miidhana wixii bini aadamka ka badbaadin lahaa qofka wanaagga dadka faraya xumahana ka reebayaana inuu yahay ninkaa faashka sitay ee raba inuu doonta dalooliyo qofkii gacanta qaban lahaa idan waxaan leenahay waa muhiimo loo baahan yahay in muslimka oo dhammi u kaco aabbuhu iyo hooyadu gurigooda inay amru bilmacruuf wanahyi can ilmunkar ka sameeyaan imaamka masaajidku inuu masaajid ka sameeyo xaakimka muslimka inuu muslimiinta u sameeyo shacabka caadiga muslimiinta iyo xaakimkooda inay xukumaan oo kontaroolaan saa daraaddeed buu nebigu ku tilmaamayay waxyaabaha ugu kelimaadka ugu fiican ama shahaadaadka ugu wanaagsan aakhiro inna min acdami aljihaad jihaadka ugu waaweyn waxaa ka mida buu nebigu leeyay salawaatu ullaahi wasalaamu calayh kelimatu cadlin cinda sulطaanin jaa'ir kelmad cadaalada oo la faray mid sulطaana oo jaa'ir oo xadgudbaya xadiidka imaamu abu daawuud iyo tirmidi iyo ibnu maaja waa warinayaan albaanina saxiix xadiisa ku soo saaraya yacni waxa ay tilmaamaysaa xataa walow naftana waa marka la tilmaamayo sulطaan jaa'ira maxaa ka muuqda meesha in layshadidayo laysdilayo dee dhiba ay jirayso maca kulli dalik nebigu wuxuu ku tilmaamayaa afdal jihaad inay tahy in xaqa la sheego oo wanaagga dadka la faro oo xumaha laga reebaa walow madaxdu ha ahaato kuwa nooca kanane marka waxaan leenahay waa wax u baahan ummadda muslimiintii inay heegan u ahaato wa ilaa haddii la waayo waxaa dhacaya waxaynugu dhacay ee natiijadeedii la hayo mawduuca waxaan ku tilmaamayaa inahaa si kooban ayaan ku soo koobaya wallahu aclam
jazahu llah khayran sheekhana sheekh mustafa xaaji ismaaciil muxaadaradaasi qayimkale uu noo jeediyey iyo weliba isagoo ah shiikhii ugu horreeyey ee aan hadda ku baryeenno in wakti u haray marka waa ku mahadsan yahay sida waktiga uu noogu dhaqaaleeyey su-aasha ugu horreysa dabcan su-aaluhu way fara badan yihiin sidaan hore uga cudur daaranayna mawduuca inta badan kuma saabsana ama waxaa lagu soo celceliyaa su-aalihii rootiinka iska ahaa ee muctamaradii hore inta badan la sii dayn jiray marka si waktiga aan u dhaqaalayno walaalaha iyo annagoo eegayna daalka dadka haya waxaanu soo gudbinaynaa inta mawduuca khusaysa hadduu abeedno saa'ilkan oo su-aasha af carabi kusoo qoray laakiin jecel in soomaali loogu jawaabo waxa uu leeyahay hal yajuuzu an yaquuma alfardu biاlamri biاlmacruuf wannahyi can ilmunkar maca annahu laa yamlik alcilma alkaafi lilqiyaam bidalik macnaha ma bannaan tahay qofku in uu u istaago wanaagga oo laysfaro iyo xumaanta oo layska reebo isagoo aan haysan cilmigii kaafiga ahaa ee arrintaa uu ku samayn lahaa
ikhwatii fi lcaqiida hal mas'alo oo fudud haddaad kala fahamtaan waxaan oo dhami basiid bay noqonayaan yacnii in badan shabaabku waxay isku darsama dacwo ma la sheegi karaa mise caalimkunbaa sheegi karaa alamru bilmacruuf wanahyi can ilmunkar ma la sheegi karaa mise cilmaa loo baahan yahy mas'aladu sidaa u dhigaysaan maaha waa si kale qofka muslimka ah waxaa saaran wixii uu garanayee samaa inuu dadka faro wixii uu garanaya ee xumaana inuu dadka ka reebo qof kastoo muslima bay saarantay wixii aanad garanayn inaanad sheegin ama caalim ahaw ninaan wax garanaynina horta ma jiro nin aan mas'ale jaahil ka ahaynina ma jiro qof kastabana waxaa saaran walaa taqfu maa laysa laka bihi cilmi baa ilaha yidhi taasi caalimka iyo caamadaba way wada saarantay war ninowna inta aanad garanayn ha isku sheegin baa ilaha yidhi haadii waaxida laakiin in aynu garanayno ina wada saaran baa jirta maalan salaada in la tukado ma nin muslimo aan garanayn baa jira haddaad u qumto dadka inaad salaada ugu yeedho inaad maqaaxyahaa tagto oo kolba kaan tukanayn inaad ku tidhahdo war ilaahay ka cabso kaalay tuko hadduu ku yidhaahdo see loo tukadaana dee faatixada iyo intaaad ku tukato aada u sheegto waa alamru bilmacruuf khayr baad sheegaysa haddaad mid khamri cabaya tidhaahdo war yaahay bahalkan waa xaaraana iska dah oo kaalayo muslimiinta raac waa nahyi can ilmunkar baad sheegaysaa idan masaa'il badan oo aad taqaanaa jirta haddii la yidhaahdo magaalo walba sheekha mooyaane cid kale uu sheeg haddaad tidhahdo gotoberg sheekh yuusuf mooyaane inta kale dadka ha aamusto cidiba diin sheegi mayso markaa laakiin waxaa saaran mujtamac oo dhan bay saarantay inay alamru bilmacruuf sameeyaan wanahyu can ilmunkar bishard ka u sarreeya ka u hooseeya shardiga saani waa maxay waxaanu garanayna inaanu ka hadal inta aad garanayso ku ekayso nin waliba in uu garanayo oo mas-uuliyaddeedu saarantaana jirta oo dayacana intaana ha dayicin si aanad garanayna culimmada ha la weydiiyo dheh ciddii kuu dhaantay cilmi leh ha la weydiiyo sidaa awgeed yaan la isku qaldin masalada cilmiga ku saabsan iyo masalada ku saabsan dacwo ama amar bilmacruuf ama nahyi cani ilmunkar masaa'ilka masalan aad garanayna ijtihaadka u baahan ama culimmada waaweyn u baahan culimmada u gudbi iyagu ha ka hadlaan laakiin adigu qaar aad garanaysa oo hallaysan baa jira ee intaa hallaysan ee aad garanaysa ka adkow wallahu aclam
su-aashan waxaa iyaduna ay odhanaysaa waa su-aal ku saabsan dumarka iyo aroosyada waxaana su-aashu ay leedahay marka aroosyada la tago waxaa gabdhaha qaar ay ka cawdeen in meesha xumaan ay ka dhacdo dabadeedna ay dhacdo in dumarkii aanay xumaantii iska radin oo aanay isu sheegin ama laga qaadan waayo gabdhihii wadaadada ahaana markaasi meeshaasi oo kaamiraddii ay ka jirto ama xumaan kale ay ka jirto sidaa loo dhexboodo oo laisdhex joogo marka umuurtaasi maxaa ay diinta ka qabtaa iyadoo weliba ayuu leeyahay saa'ilku waxa la daliishanaya ay tahay haddii aan meeshaa ka tago ama arooskaa ka baxo ehelkii iyo qaraabadii ayaa igu xanaaqaya
ikhwati fi lcaqiida wanaaggu waa wanaag waxa uu dhalana waa wanaag dad wanaag dad u sheegto waxa uu dhalayaa waa wanaag cabsan hays odhanin wanaag baa xuma dhala wanaaggu wanaag buu dhalaa xumahana ama sharka in la reebaana way fiicanta gabadh muslima iyo nin muslima midku doonaba ha ahaadee in xumaha la reeba waa waajib hal mas'alaa jirta waa haddii munkarku munkar ka badan uu keenayo yacni asalka waxaad rabtay inaad munkar radido laakiin munkarkaa radintiisu hadday munkar kaloo fi shariica kaga sii weyn ay keensanayso in la radiyo maaha bay markaa culammadu yidhaahdaan laakiin masaa'ilkaa qiyaaskeeda waxaad ku fiicanta inaad culammada usoo bandhigto oo u sheegtid iyagu markaa masaalixda iyo waxa ay isu qiimeeyaan laakiin asalku waxa weeyaan xuma meeshii aad ku aragto inaad reebto ilaahay macsidiisana basharka laguma adeeco ilaahay macsidiisa qaacidadu waa taa laa taacata fii makhluuq marnaba makhluuq laguma yeelo macsida khaaliqa markaa mar walba ilaahay qalbigaaga ha ku weynaadiyo taada haddaad leeday munkarkaa munkar ka weyn baa ka ratibmayana mas'alada si sbesifika sheekha u weydii kuugu dhow oo ha kula lafaguro waxaan aadadu ismoodsiisay inay jirto haddii shaydaanu ninku baqogeliya aad si leedahay wax ka weyn baa dhalan doona iyadaan waxba dhalanayna waa iska fulanimada shaydaanka ee ilaahay ka boqo oo xumaha reeb wallahu aclam munkar hadduu yahay dee in la dhex jooga maaha waa in la iskaga tagaa munkarka waa in la reebaa laga tagaa waa ilaahay qur-aanka wuxuu ku tilmaamayaa haddaad sii dhex joogto meel ilaahay aayaadkiisa lagu gaaloobayo lagu cayaarayo lagu jeesjeesayo adiguna inaad iyaga la mid noqonaysaa ilaahay qur-aanku tilmaamayo marka qofka muslimka ah waa inuu isku dayaa meesha munkarka intii uu ka fogaan karo inuu ka fogaado wallahu aclam
sidoo kale saa'ilkani waxaa isna uu leeyahay oo aan u malaynaya dhinaca dumarka inay tahay haddii odaygu guriga uu qaad la yimaado oo uu yidhaahdo ii gogol oo ii diyaari oo aan ku diido maadaama uu munkar yahay maxaa ay shareecadu ka qabtaa sidoo kale haddii carruurtii uu u dirsado sigaar in loo soo iibiyo iyagana aan ku idhaahdo uma dooni kartaan ma ku caasin waalidkiiba mise waa isku dir aan isku diray maxay noqonaysaa arrintaa
wax walba wixii ay ahaayeen haddii laga kaxeeyo jawaabtooduna way adkaataa asalku wuxuu ahaa odaygu isagaa reerka ka taliya in la ateeco aan hadal lagu soo celin waa asal waa asal dadku fudaydsadeen laakiin aan sharciga ku fududay markay nebiga salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh uga warrameen asaaqifadii iyo wadaadadii loo sujuudayo waxeema kaanama ay nebiga salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi masale noocaasi oo kale weydiinayeen wuxuu ugu jawaabay haddaan cid uun fari lahaa buu nebigu yidhi inay cid u sujuuddo sujuud baa laga warramaya hadda haddaan cid uun fari lahaa inay cid u sujuuddo haweentaan fari lahaa buu nebigu yidhi inay ninkeeda u sujuuddo idan waa asal aada u weyn odaygu gurigiisa inuu sayid ka yahay oo la aqbalo oo aan muran la gelin masaladaas mar labaad carruurta iyo dhasha guriga joogta aabbiyo hooyaba inay aqbalaan iyana waa asal labaad oo aada u weyn inaan la barin inay ku dhagaadaygaan aabbo wax ka soo baxay in la yidhaahdo naay ma jirto inaan la barin taasi waa qaacidadii islaamku uu dhigay qaacidada islaamku dhigay waxaa kaloo ka mid ah ragga qawaamada ilaahay wuxuu u siiyey inay meesha wax tarbiyeeyaan oo wax hagaajiyaan inay dadkan kobciyaan oo khayrka ku kobciyaan aabbihii la rabay khaybka inuu wax ku kobciyo hadduu isagu burburka guriga sii bilaabo wax laga yaaba lahaa ninkaa intuu qaadka soo duubta iyo sigaarka guriga kula sua hadday islaantuna laba ka dhinac duubatoo fadhiisato inuu cadho jaqis ka siin lahaa dayana marduufkeeda intay qaadatay iyo baagidka dhinac fadhiisato u xanaaqi lahaa dabcan wuxuu ogiya inay xumo tahay calal aqal haddaad xumo go-aansatay maxaad guriga kala soo doonto yacni tacliintaad waddaa soo maaha unun islaanta iyo yararkuna iyana kaa dhinac fadhiistaan tacliinta waa intaa un markaad qaad iyo sigaar intaad soo duuduubato aad guriga la soo fadhiisanaysa amaad intan ka rabtid waxa aad rabtaa deris camaliya inaad barto oo ah waxa kani wax fudud inuu yahay ee la iska cuno waa deris camaliya waxaana laga yaabaa inaad ku qanacsan tahay inaad islaanta qaad u ogolayn oo yararkaa sigaar la rabin oo waxaa la rabin waxaan leeyahay waalidkaasi aabbaha caynkaasi madaxii baa mijo u rogmay ee waxa loo sheego khayr ha loo tilmaamo aabbuhuna in talada iyo fikirku ay ka gaadhaan xadkaa intuu gurigii la tago xumo inuu ku qasbo islaantii iyo carruurtii iyo sigaarkeena iyo qaad gogla iyo waxaasi waa waxaad u liibteen waxaan u lahaa su-aasha jawaabteeda adag waxa weeyaan waa waxaan isqabanin baa la rabaa in laga fatwoodaba yacni waxaan isqaban waxaa inuu nin gurigiisi xuma uu u horseedaa maaha wax la sugayey wax la sugayeyna maaha hooye iyo ilmaheed inay odaygii guriga diidaan oo yidhahdaan laguma yeelayo wax la sugayey maaha labaduba waa laba waxoo qaldan laba qaldan haddii laysa saaro jawaabta ka soo baxaysana way xumaanaysa walidaalika waxaan leeyahay arrinka yaan halkan loo celin xaggii hore ha loo celiyo oo ah islaantuna inay aqbasho odayga ilmuhuna ay odayga aqbalaan odayguna inuu xumaha reerka ka da'ayo oo aanu qaad iyo sigaartoona la imanin la iman daaya inuu labadaba iska daayo ayaa saasiya qaacidada caamkiina waxa weeyaan macsida ilaahay cidna lagama aqbalo macsida ilaahay cidna lagama aqbalo taasina waa qaacidadii caamka ahay intaasaan u kaga koobsanaya wallahu aclam saa'ilkani waxa uu leeyahay iyadoo dhowr su'aalood oo isku dhadhow arrintaa laga soo qoray mawduucooda marka laisku soo horeynay oo uu ku wajahan yahay caalamka islaamka meel kastoo maanta la joogo waxaa horboodaya niman munkar wada annaga haddaan soomaali nahayna nimankaasaana horboodaya marka sow ma aha sheikhow in la iska qabto munkankaasi maxay dadku la hurdaan oo nimankaa la isaga qaban waayo dadka munkarka qabta maxaa munkarka samaynaya maxaa laysaga qaban waaye iyo in layska qabto soo may ahayn muranku ma jiro laakiin mujtamacu hadduu mujtamac faasida noqdo haddaan qaab fiican mujtamacu u dhisnayn ku kastoo aynu ridnaba mid kaloo ka faasidsan unbaa fuulaya imisaa isbeddelay ku boobna ku boobno waxba ka aslixi waaye yacni markaad mid dhaqaajisaba mujtamacu markuu isbaadho baadho baadho haddana kaw kudaafatsan ubuu xagga sare usoo tuuraya idan waxbaa qaldan waxa qaldane kursiga qura maaha iyo ninkan fuulaya waayo imisaa mid dhintay ama la dilo ina dhaafay imisaa mid muddayna haystay oo imika suuqiisa iska jooga haddana meeshii may madhaninun yacni fii kulli mara inay sii bataan ama nooc ka sii adag uu soo baxa mooyaane waxba iskama bedelin taa macnaheed waxa weeyaan mujtamaca wax badani ka xun yahay munkar badan badan badan oo u baahna inaynu zuulinna baynan zuulin bale munkarkiibaa wuxuu ka mid noqday qiyamkii mujtamacu wax ku dooranayay haddii dadka aad isugu yeedho tidhahdo qof doorta wixii lagu dooranayay baabaa ah kaynoogu rabshada badan le ka horgey reer hebel idan waxaan leeyahay in kuwaa wax laga qabta wayt laakiin qaar badan waxaan is leeyahay male waa ciqaaba laynagu ciqaabayba ciqaabahaynu sheegayna ee munkarkii fududa ee aynu reebi weynay buu ciqaabsi ka dhalatay kaniye wakadalika nuwalli bacda aalimiina bacda aalimiinta barhba barh baanu madax uga dhignaa baa ilahay leeyi subxaana wa tacaala marka waxaan ku soo koobayaa iyaga in la riixo waytay laakiin xalku keligood maahay haddaynan munkarkan xagga hoose ka soo wadin haddaan nin weliba gurigiisa ka suulin munkarka iyo ka walaalkii iyo ka inaadeerkii iyo ka adeerkii iyo ka abtigii iyo ka habaryartii haddaynan bulshada islaax la raadin meel fog ha aadin adiga iyo awowgaa bal awowgaa intuu dhalay waxaad tirisaa inta tukatiyo intaan tukan cabdi cali jaamac marka lagu yidhaahdo bal reer jaamac soo qabo dabeetana waxaad eegtaa jaamac rag iyo dumarba intii uu dhalay bal inta tukatiyo intaan tukan inta ilaahay ka cabsanaysa iyo intaan ka cabsan inta qaadka cunta iyo intaan qaadka cunin inta san iyo intaan samayn waxaad dareemaysaa inaynu hariibba ku dhex nahay bulshadaynu ka dhalannay nin waliba tolkii iyo reerkiibuu hariib ku yihi waayo waxba waynan bedelin wixii loo baahnaa baynan bedelin haddaan nin waliba intaa ka adkaana inta fogna ka adkaan kari mayno waayo nin unbuu adeeriye in adeeru yey kansar aynu rabna inaynu riixna marka waxaan leeyahay markuu batay xumihii ayaa samahu yaraaday ee aan samahana badinno xumahana isku dayno albaabadiisa inaynu riixno wallahu aclam
saa'ilkan isna oo sida ka muuqata nin dhallinyaro ah waxa uu leeyahay waxaan ahay wiil dhallinyaro ah waxaan aada u jeclahay inaan guursado laakiin waalidka baa hortaagano waxay leeyihiin weli waad yar tahay oo madaxa burris iga haya marka sheikhow sow macruuf la ii diiday ma aha marka malaha sheekh mustafa wuxuu ka codsanayaa in waalidka macruufka la faro
wax lagu qoslo maaha runtii waa dhib jirta yacnii dhibaatooyinka jiray ka mid tahay waayo dhaqamaynu lahayn soo jireena aynu ku soo barbaarray dhaqamadii aynu ku soo barbaarnay baa weli maskaxdeenna ku weyn dhibaatadan cusub iyo waddannadan cusub aynumi iyo mashkilaadkan isbeddelay iyo dadkan hore u qaangaadhaya iyo waxaan tirada badanana kamayna fakerin iyo bulshadan la luminayo lumitaanka lala daba taagan yihi yacnii ninkii waagii hore soomaaliya ku koray xumaba intuu arkayey baa yaray sida daraaddeed inan iyo inanba hadday iimaankooda iska qabaan gurigooda waa iska joogi karayeen waayo dhibba may qabin laakiin halkan marka tvgii suuqii mujtamacii iskuulkii wixii oo dhamme uu fitnayey wixii oo dhamme uu imtixaan yahay imtixaankaa qofka ka badbaadaa waa qof khatar ah runtii waa imtixaan imtixaankaa cidda ka badbaadaana waa cid khatar ah weliba waa imtixaan dhallinyaro uu qofkani u yahay markaa oo isaga jidhkiisii iyo psychological iyo biological iyo qaab walba uu soo buuxsamayo oo thawraan burkaana uu soo qarqarxayo halka qofka weyne uu sii gaboobayo oo xagga kale u sii socdo mujtamacanna weliba isagu ixtikaag tiro badan leh loolan tiro badan leh uu ku dhex samaynayo sidaa awgeed waxaan leeyahay ilmaha waraaqda soo qoray iyo ilmayawa kaleba rag iyo dumarba waxaan leeyahay war wixii loo guurin karo ha loo guuriyo ilmahaagiioo le waa guursanaya oo guursan karaya rag iyo dumarba ku yahay ha loo guuriyo baan qabaa intuu xumo ku dhici lahaa ama hadhow farta dhexda laga qaniini kari lahaa hadduu wanaag ba raadinayo in wanaagga lagu taageero ayaa meesha taalla wanaagga lagu taageero ayaa meesha taalla waalidkana waxaan leeyahay sidii markaynu soomaaliya joognay aynu waxaan u fudaydsan jirnay yaynan u fudaydsanin ee dhallinyaradu aad waxaan u taageersanay intay da-yar yihiin in loo guuriyo intay aada u da-yar yihiin ee aanay fitmoobin ee imtixaanka ku dhicin in loo wada guuriyo waxaan is leeyahay albaabadii sharka nus baynu awdnay nebiguna salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi wuxuu tilmaamay qofku imra'a saalixa ninka helaa waxaa loo dhammaystiray buu nebigu yidhi diintiisii nuskeeda yacnii nin iyo gabadhii isguursadaa diintoodii nus baa loo dhammaystiray buu nebigu yidhi ee nuska kale ilaahay hawgaga cabsadaan idan qofka inaad diintiisii nus dhan ilaalisa weeyaan inaad u guurisaa marka waxaan leeyahay masaladan yayna fudaysanine aad aan uga feejignaano weliba waalidiintaan la hadlaya dadka waalidiinta ilmaa dhalay aad aan uga feejignaano oo cid allaaliya ciddii aynuu guurin karayna baan u guurino wallahu aclam
su-aasha ugu dambaysa ee, oo dhinaca abaaltooga ka timid gabdhaha waxa ay leeyihiin gabar baa waxay leedahay waxaa jira wiil ila la dhashay ninkay qaba oo aan ka baqayno haddii aan guriga ka fogayno in gaalada uu raaco ee, marka si uusan nooga guurin ayaan damcay inaan guriga wax ka soo dejiyo laakiin waxaa la igu yidhi waa munkar arrintaasi maxaa marka aan samayn karayaa haddii meel kale oo aan geeyo aanan hayn aanan ka baqayo gaalada inuu raaco maxaa shuruudoo layga rabaa seese arrintaa macnaha ay noqonaysaa
maadaama ay bool toog tahay waa mushkilad u baahan in la xallilo muslimiinta aada la degan tahay iyo culammada agtaada ka dhow iyo dadka muslimiinta kale agtaada ka dhow la kaasho ha kula xallilaa ama hadduu jiro guri kaloon dad muslimiin oo fiicfiican ay joogaan oo lala dejin karayo ama qaab loo dejin karayo ama guriga haddii laga siin karayo masin u gaaro albaabkiisa uu furan karo musqushiisa iyo wixiisu gaaru tahay ama haddii odaygu iyo isagu ay isku wakti jooga waa masale xal u baahan dadka muslimiinta ee kula jooga ila xallila dheh wallahu aclam
Ee, ugu dambayntiina waxaa jira dad badan oo runtii ilaa maanta waraaqa soo qorayey waraaqahaasoo kala duwan ayna ku dalbayaan ducooyin ee, qaar carruurihii ka xanuunsan yihiin qaar xaasaskii ka xanuunsan yihiin qaar iyaga laftigooda xanuunsan iyo intaba marka waxay soo dalbadeen marka in shiikhu iyo muslimiinta kaleba ay u duceeyaan
cumuuman waxaan idinkula talin lahaa qof kastoo muslimi horta inuu ilaahay baryo aanu ilaahay ka rajo dhigay ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu nebigu tilmaamaya qof gacmaa uu soo taagay inuu ka xishooday inuu wax la-aan diro marnaba ilaahay ku hungoomi mayso horta si dhaba u bari iskuna dee wakhtiyada ducada la aqbalo ee tulutu leyl alakhiir iyo wakhtiyada la mid ah inaad ilaahay bardo subxaana wa tacaala allahuma arina alxaqa xaqa warzuqna itibaaca وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم اشف مرضانا وعاف مبتلانا وارحم موتانا اللهم اشف مرضانا وعاف مبتلانا وارحم موتانا وصلى اللهم على النبي محمد وعلى اله وصحبه وسلم jazahu llah khayran sheekh mustafa muxaadaradaasi qayimka loo noo soo jeedaya ilaahay xasanaad ha ka siiyo annagana kuwi hadalka kiisa wanaagsan qaata ha naga dhigo sidii hore baan u sheegay insha allah basaskii waa diyaar xilliga